asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada oo xubinteenna murtida maanta waana xubinteenna murtida maanta ee haddii eeba idma hayo hadba dhinac ka imaata waana xubinta murtida maanta ee badanaaba ama aalaaba aniga cabdinaasir barkhadlaah aan halkan ka soo jeediyo waana xubinta aan isdhaho un bal dadka dhegta ama dhaayaha ama dhihidda ama dhawaaqa intaba bal maaragtay kaga dhiirige hadday dhegta tahay bal inay dhegta wax ka maqlaan oo ay erayada dhagaystaan bal inay ku dhaqaaqis tahayoo ay ku dhaqaaqaan oo iyada ay ku kalsoonaadaan intay isticmaalaan ama talooyinkeeda ay qaataan waa hadday dhiirigelin tahaye waa baraarujinta ummadda iyo bal inay horay u durkaanoo dhanka wax soo saarka dhanka cilmiga dhanka isku filaanshaha dhanka kalsoonida dhanka wadaniyadda qaybo fara badan bal ay isku dayaan inay wax un ka cuskan karaan ama ay talo uga noqon karto waa dhanka kaleente eh waa mid aan dhihi karno waa erayo lasoo dhiraandhiriyey iyo dhidibkoodii ama maaragtay dhuddoodii hoose iyo waxyaalihii khuseeyey kuwaasoo u baahan dhammaan in maaragtay inta la dhiraandhiriyo bal wax uun laga fahmo waa haddii ay macquul tahay xubinteennan maantana idamkii eebe waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi saddex waa la aruuriyaa saddex waa la aruuriyaa waxaa la yidhi saddex waa la aruuriyaa saddexda la aruuriya waa saddexe wax badan baa u baahan in la aruuriyo wax kaloo dhan inaan la aruurinin ha u qaadanin laakiin saddexdan xubintan saddexleyda ayay isu keentay oo waa sikibtir iyada haddii ilaahay kuu idmahayo ay lagu sakaansaday waa saddex isa sakaansatay laakiin guud ahaanba howlaha nolosha u baahan in la aruuriyo tanaan marka hadda iyada aan isdul taagayno waa saddex gooni aho iyagu isa sakaansaday waxaana weeye saddex waa la aruuriyaa haye subag burcada suugaan murtiya iyo sahan warkiis saddexdaaba waa la aruuriyaa ayay xubintani ina leedahay xubintani waxay ku leedahay saddex waa la aruuriyaa subag burcada suugaan murtiya iyo sahan warkiis saddexdaasba waa la aruuriyaa subag burcada waa la aruuriyaayo waaba tii dhito la dhihi jiray ee gabdhuhu saddex beri ilaa shan beri cayrta ay lulaan ama caanaha ay lulaan ay ka bixin jireen shan beri iyo lix beri markuu gaadhiya saddex beri iyo afar beri la shiili jiray hal mar kaa isagaa dhigtaa loo yaqaano dhaqan baabanu lahayn in la aruuriyo suugaan murtiyena dee in la aruuriyo iyadana dhaqan baynu u lahayno suugaan yahanadii oo dhan soomaaliyeed iyo wixii ay dhaheen iyo murtidii inaan aruurino oo maaragtay intaan aruurino bal kayd ay yeeshaan iyadana waa lagama maarmaan waa xubintaa inugu baraarujinaysaa waa mid saddexaad ee sahan warkiis sahanka warkiisuna dee hebel muxuu sheegay hebel baa isna sahamiyo reer heble ka sahamiyey hebelow adna maxaad sheegtay sahankii in wixii ay soo arkeen maadaamay dhul isku nooca u sahamiyeen wixii ay soo arkeen in la wada ogaado oo sahankii uu iskeeno oo wararku ay noqdaan kuwo xaqiiqa waa loo baahan yahay sahan warkiidaa laguu sheegay xitaa wax badan bay geli kartaa waxay geli kartaa arrimaha amniga arrimaha wardoonka arrimaha maaragtay warshadaha arrimaha dhaqaalaha meelo fara badan buu sahanku geli karaa ha u qaadanin un waagi adhiga iyo geela loo sahaminhayey waxaa la yidhi saddex waa la aruuriyaa saddex waa la aruuriyaa subag burcada suugaan murtiya iyo sahan warkiis saddexdaaba waa la aruuriyaa mahmaada maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi nin naagdoona naag looma dirsado nin naagadoona naag looma dirsado